habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimcaha bisha oktoobarna ay tahay afar sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imaanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca waxyaalahaad idaacadda ku maqli doontaan caa waxaa ka mida wararkii u dambeeyey ee soomaaliya iyo shirka madaxda soomaalida uga socda magaalada muqdisho marka horese muwaadiniinta australiyaanka ee ku sugan dalka lubnaan ayaa lagu boorinayaa mar kale inay dalkaasi isaga baxaan iyadoo dowladda federaalka ahu ay shan boqol oo kursi uga qabatay diyaaradaha halkaasi taga oo kasoo baxaya dabayaaqada toddobaadkan ururka caafimaadka adduunka ee w h o na waxa uu sheegay in ugu yaraan labaatan iyo sideed shaqaalaha caafimaadka lagu dilay lubnaan iyadoo israa'iil ay sii wado duulaanka ay dalkaasi ku hayso muwaadiniinta australiyaanka ee ku sugan lubnaan ayay dowladda federaalka ahu ku boorinaysaa inay dalkaasi isaga baxaan ka hor intaan la gaarin waqti aysan taasi u suuroobi doonin iyadoo israa'iil ay sii ballaarinayso duqeynta iyo weerarka dhulka ee ay ku hayso koonfurta lubnaan kaasoo ay kula dagaalamayso kooxda mintidiinta ee xisbullaahi dowladda federaalka ayaa boqolaal kuraasa waxay uga qabatay diyaaradaha dalkaasi kasoo baxaya gaar ahaan kuwa kasoo duulaya garoonka diyaaradaha ee bayruud dhammaadka toddobaadkan duulimaadyadaas oo tegaya jasiiradda qubrus israa'iil ayaa iyaduna soo saartay digniino ay uga digayso dadka degan labaatan magaalo ku taala koonfurta lubnaan inay halkaasi isaga qaxaan halka sagaal qof ay ku dhinteen duqeyn ay ku qaaday guryo dhaadheer oo ku yaala magaalada bayruud kaaliyaha wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia tim watts ayaa a b c da u sheegay in ku dhowaad laba boqol iyo afartan muwaadin oo australiyaana lubnaan ku sugan ay isu diiwaangeliyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ayna doonayaan inay dalka isaga baxaan maer wats ayaa sheegay in dowladdu sidoo kale diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka australia ay u dirtay jasiiradda qubrus taasoo halkaasi u tegi doontaa haddii arrimo deg deg ay yimaadaan oo loo baahdo madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan iyo sideed shaqaalaha caafimaadka lagu dilay lubnaan labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeysay kadib markii israa'iil ay bilowday duqeymo ay halkaasi ku qaadayso sidoo kalena ay u dirtay ciidamo la dagaalama kooxda xisbullaahi madaxa w h o tetros adamon gebrisesas ayaa sheegay in shaqaalo badan oo caafimaad hadda ayba ka baqayaan inay shaqadoodii ama waajibaadkooda qabsadaan waxa uu sheegay in shixmado qalab caafimaad oo halkaasi loo diri lahaa dib loo dhigay kadib xanibaado la saaray duulimaadyadii halkaasi tegi lahaa qaramada midoobey ayaa dhammaan dhinacyada waxa ay ku boorinaysaa inay dib uga soo noqdaan in gobolka oo dhan dagaal ka qarxo oo hadda qarka loo saaran yahay booliska gobolka new south wales iyo kooxo qabanqaabinaya dibadbaxyo ayaa heshiis ka gaaray arrintaasi kadib markii boolisku uu isku dayay inuu mamnuuco dibadbaxyo lagu taageerayo falastiiniyiinta oo axadda la qorsheynaya inay dhacaan dhegaysi arrintan oo ka dhici lahaa maxkamadda sare ee new south wales ayaa dib loo dhigay shalay oo khamiis ahayd kadib markii lagu dhawaaqay in dhinacyadu ay heshiis gaareen booliska new south wales ayaa isku dayeyey in maxkamaddu ay mamnuucdo dibadbaxyadaasi iyadoo boolisku uu sabab ka dhiganayo walaac dhanka amniga dadweynaha haddana kooxihii qabanqaabinaya dibadbaxyadaasi ayaan doonayn inay dibadbaxaasi ka qabtaan ama ku dhigaan bartamaha magaalada sydney maalinta isniinta oo oktoobar ay tahay toddobadeeda taas beddelkeedana waxay ku heshiiyeen inay qabtaan dibadbax istaaga oo aan socod ahayn oo markaasi lagu xusayo dadkii dhintay booliska ayaa iyaguna ogolaaday dibadbaxyo la qorsheynayay maalinta axadda oo bishu lix tahay inay sidoodii u dhacaan inkastoo wax laga bedelay dariiqii dadku ay mari lahaayeen markii hore hogaamiyaha mucaaradka ee gobolka queensland ayaa ballan qaadaya inuu iscasilayo haddii tirada dembiyada gobolkaasi ka dhaca ay hoos u dhici waayaan markii isagu uu xilka qabto david crisofuli ayaa hadalkan ka jeediyey channel nine oo markaasi dood u qabtay isaga iyo premierka gobolkaasi ka hor doorashada gobolka oo dhici doonta oktoobar labaatan iyo lixdeeda hogaamiyahan l m b ayay fooda istareen premierka leyborka ee hadda xilka haya iyagoo ka dooday arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka guryaha tamarta maciishada iyo dembiyada iyadoo doodani ay tahay tii koowaad oo ka mid a saddex doodood oo la qaban doono maer chrisofuli ayaa wacad ku maraya in dowlad l m b ah ay soo dejin doonto sharciyo cusub oo wax looga qabanayo dembiyada ka hor ciidda chrismaska iyadoo sharciyadaasi ay ku jiri doonaan ayuu yiri in dhallinyarada dembiyada gasha loo xukumi doono sidii dad qaangaara oo kale waxaa kaloo uu sheegay in laybarku uu khafiifiyey ama daciifiyey shuruucdii dembiyada ayna abuurtay waxa uu ku tilmaamay jiilal lama taabtayaal ah melania trump oo ah xaaska madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay taageersan tahay xuquuqda haweenku oo ay u leeyihiin inay ilmaha ama uurka iska soo tuuraan tan ayaa imanaysa iyadoo bil un ay ka harsan tahay markii codbixiyaasha maraykanku ay markaasi goobaha doorashada tegi doonaan saygeeda oo ah madaxweynihii hore ee maraykanka ahna musharaxa matalaya xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa waxa uu markaasi la tartamayaa madaxweyne ku-xigeenada kamala harris oo iyadu matalaysa xisbiga dimuqraadiga video ay soo gelisay barta twitter-ka ee hadda exta la yirahda ayay miss trump waxa ay sheegtay in xorriyadda shaqsiga ay tahay mabda' asaasiya ayna doonayso inay ilaaliso shakina uusan arrintaasi kaga jirin waxaay isticmaashay kelmadda ah my body my choice oo ah jirkayga iyo rabitaankayga taasoo ah erayo ay isticmaalaan dadka u dooda ama difaaca xuquuqda haweenku ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan ama waxa aborshanka la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay ayaa maxkamadda sare ee dalka maraykanku waxa ay tuurtay sharci caan ahaa oo la dhihi jiray rovi wade kaasoo ka difaacaya haweenka in dembi loo qabsado ama la maxkamadeeyo haddii ay ilmo iska soo tuuraan saadaaliyaasha cimilada ayaa u digaya dadka degan jasiiradda koofureed ee dalka new zealand iyagoo uga digaya inay di'i doonaan roobabkii bil di'i jiray muddo soddon iyo lix saacadood gudahooda dadka degan aaggaasi ayaa waxaa la siiyey jawaano ay ciid ku jiraan oo markaasi ay isaga difaacaan haddii daadad dhacaan barita oo sabtia bishuna ay tahay shan magaalada bet waa roobab labayo labaatan adelaide waa roobab iyo sagaal iyo toban melbourne waa roobab iyo sagaal iyo toban sydney waa roobab laakiin labaatan iyo toddoba digrie ah brisbane-na waa cadceed iyo labaatan iyo sideed digrie halka australian dollara maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo sideed senti oo dollarka maraykanka ah